بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتاب التوحيد waxaynu soo gaarnay baabka uu shiikhu u baabeeyey waa baabka konton iyo lix oo shiikhu u baabeeyey baabu maa jaa fi low laakiin intaana baabka u gelin waxaan ka hormarinayaa tambiih yara oo waxa weeye casharka dhexdiisa waxaan tambiihinayaa raqamka hore oo aan mar walba odhanayay casharkaani waa casharka nambarkaas ayaan waxaa khalad iga galay oo aan ku khaldannay markii aan odhan lahaa boqol labaatan iyo sideed ayaan waxaa yidhi boqol soddon iyo sideed saa daraaddeed markaa casharkan casharkii ka horreeyay waxaan yidhi waa boqol konton iyo sideed laakiin boqol konton iyo sideed maayan boqol afartan iyo sideed buu noqon lahaa toban cashar oo zaa'id ah oo aan ku jirin baa meeshaa markaa xisaabtii iga khaldantay sidaa daraaddeed hadda laga bilaabo waxaan odhanaynaa boqol afartan iyo sagaal halkaasaan ka wadaynaa inta dambe laakiin intaa dhexe ayaa toban khalada ku dhex jiraa qof walba ha ku baraarugo insha allahu tabaaraka watacaala waa boqol iyo labaatan iyo sideed laga bilaabo ilaa iyo boqol iyo afartan iyo sideed baan waxaa waday inaan ka dhigay boqol konton iyo sideed markaa khaladkaas ayaa galay waa casharka sidiisa kale waa okay oo qof walba wuxuu kala socon karaa baabka baabka waa saxan yahay baabka konton iyo lix weeye hadda baabkaani laakiin wuxuu noqonayaa casharka boqol afartan iyo sagaal ayuu noqonayaa qaala sheikhu wuxuu yidhi baabu maa jaaa fi lowi fi low kelimaddaa la isticmaalo oo xarafkaa la isticmaalo low ayuu shiikhu u baabeeyey marka xukumkii ma uu caddayn baabu maa jaaa fi lowi buu yidhi xukumkii ahaan oo macnaha ma uu caddayn laakiin wixii ku soo arooray ay min annahyi nahyiga in la isticmaalo low nahyiga ku soo arooray iyo dhibaatada ay leedahay ayuu maaragtay baabkaani ka hadlayaa wuxuu marka keenay shiikhu laba aayadood iyo xadiid marka casharkan waxaan ku sharaxaynaa marka ugu horeysa low iyo isticmaalaadkeeda iyo culimmadu waxay ka yidhaahdeen baan tilmaamaynaa kabacdin labada aayadood baynu sharaxaynaa casharka dambena xadiidka iyo masaa-ishaan ka dhigaynaa waxaa si fiican kelmaddan u waadixiyey الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتاب كيساء القول المفيد شرح كتاب التوحيد waxau yiri kelimatu low waxaa loo isticmaalaa oo ay ku timaadaa oo tustacmalu bimacaanin macaani ayaa loo isticmaalaa oo waxa weeye dhowr ah lix arrimood buu sheegay in loo isticmaalo oo wujuuh lixa ayuu tilmaamay sittata wujuuh inay ku timaado marka qaarna waa bannaan tahay qaarna waa muxaram sidaa daraaddeed buu yidhi marka shiikhu xukun ma siinin go-an ee adilada ayaa laga garanaya ha marka isticmaalaadka lixda ah oo sheekh cuthaymeyn tilmaamay ayaynu sheegaynaa wuxuu yidhi alwajhu alawal waa an tustacmala in loo isticmaala kelimaddan alictiraad lagu ictiraadayo lagaga hor imaanayo fi sharci sharciga lagala hor imaanayo sharcigii ilaahay iyo rasuulku dejiyeen oo nebigu inoo sharciyeeyey in lagaga hor imaanayo oo lagu ictiraadayo taasi waa muxaram buy taana marka tusaalaheedu waa aayadda uu hadda shiikhu keeni doono aali cimraan oo yidhaahdeen low kaana lanaa min alamri shay-un waxa weeye maa qutilnaa hauna ama ay yidhaahdeen hal lanaa min alamri min shay waxayna ahayd qisadaasi maalintii uxud markii mushrikiintu ay yimaadeen oo raggii abuu sufyaan uu hogaaminayey oo quraysh iyo wixii soo raacayba uxud ay yimaadeen nebigu saxaabadii uu la tashaday maxaan yeellaa ma baxnaa oo magaalada ma ka baxnaayo oo bannaankaan kula dagaalanaa maadaama ay ciidan badan yihiin mise magaaladaynu inta joogno mar alla markay soo galaan ayaynu guryaha iyo waxa weye meel walba ka toogannaa oo dariiqyada u istaagnaa oo dhufays ka dhiganaa guryaheenna cabdullaahi ibn oo ibnu abisalool saluul ninkii munaafiqiinta madaxda u ahaa wuxuu arkay ra'yi ah in magaalada lagu dhex dagaalamo ilaan markaas wuxuu sheeganayaa inuu saxaabada ka mid yahay waana munaafiq nebiguna ra'yigaasaa la qumanaaday markii hore laakiin raggii saxaabada siday u badnaayeen oo dhallinyarada ahaa ayaa waxay doorteen in bannaanka loo baxo weliba khaasatan baa lay raggii aan beder ka qaybgelin oo xamaasadaysnaa ayaa yidhi bannaankaan ugu baxaynaa guryaha maxay noogu imaanayaan oo iska celinayna ra'yigii saxaabadu u bateen buu marka nebigu doortay waa la baxay marka munaafiqa markii jidka la sii socdo ayuu wuxuu soo ceshaday dad badan oo munaafiqiintiisii iyo wixii ducafaa ul iimaan ahaa markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi ra'yigaygii iyo waxa weeye kiisiiba intuu ka degay bu wuxuu raacay ra'yi sibyaan carruur buu ra'yigooda qaatay inaga soo celiya meeshaan dagaal idan sharcigii buu kaga hor yimid waajibku muxuu ahaa nebigu waxa uu sameeyey inuu u hoggaansamo ha oo amarka nebiga loo hoggaansamo ayuu ahaa waajibku qofka mu'minkaa waxa weeye idaa qada allahu warasuulu amran waxa weeye an yakuuna lahum alkhiyara khiyaar ma leh wamaa kaana limu'mini walaa mu'minati idaa qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri amar ma ay leh waa samicnaa waa dhacnaa inuu la yimaado idan wuxuu ku caariday marka low buu isticmaalay oo waxa uu yidhi low kaana lanaa min alamri shay-un ha haddii arrinka annaga ra'yigee la qaadan lahaa dhibaatadaa ma dhacdeen taas ayuu ku ictiraaday marka waa alictiraad waxa weeye fi sharci sharcigii laga hor imaanayo waa muxaram markaa alwajhu thaani waxau yidhi shiikhu waa alictiraadu fi alqada walqadar wax ilaahay qadaray ayuu kaga hor imaanayaa waa aayadda dambaa iyadana tilmaamaysa munaafiqiintii aladiina qaaluu liikhwaanihim waqacaduu low adaacuuna maa qutiluu ha low adaacuuna be haddii annagana adeeci lahaayeen oona odhan lahayn fariista baanu nidhi oo iska jooga marka low adaacuuna haddayna adeeci lahaayeen oo annaga nala joogi lahaayeen maa qutiluu lama dileen maxaa loogu jawaabay qul fadra'uu can anfusikum almowta in kuntum saadiqiin idinku naftiinna geeri ka celiya inta fadhiisataan guryihiinna maxama celin ka dhaan waa idan taana lama ogolaa waa alqada walqadar wixii ilaahay qadaray markay dhacdo low kama kama daba keeni kadhid waa mamnuuc weeye athaalitha midda saddexaad waxa weeye wa annadam an tustacmala in loo isticmaalo fi nadam shallaytan iyo waxa weeye maaragtay xasr iyo waxa weeye qoomamo in loo isticmaalo qooma in loo isticmaalo taana xadiidkaa inoo tilmaami doono waxa weeye nebigu wuxuu yidhi ixris alaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjaz ha fa in asaabaka shay-un falaa taqul low annii facaltu kada kaana kada wa kada fa ina low taftaxu camala shaydaan idan haddii aad dadaashid inta dadaashid wixii aad qabsan karti qabso laakiin sidii aad rabtay hadday noqon weydo oo si kale ilaahay qadaro waxa weeye ha odhanin low ha haddaanan saas samayn oo matalan tusaale hadda haddaad dadaalaysay ood tuugo iyo cadow ka cararaysay oo waddo martay oo waddadaa kula qumanaatay oo hadha waddadii markaa cadowgii kugu helo ha odhanin haddaan mari lahaa waddada kale cadowgu ima heleen waayo sababtu waxa weye alqada walqadar baa socda ma baajin kadhib oo shalaytan iyo xasri kugu noqonaysaa taana waa muxaram bay yidhi shiikhu tan afraad waxa weeye waa in loo isticmaalo waa alwajhu raabic an tustacmala bitamani tamani in loo isticmaalo tamanigaani marka marka tamani loo isticmaalayo waxay ku xiran tahay waxaa la tamaniyey hadday xaaraam yihiinna xaaraan bay noqonaysaa haddii waxaa la tamaniyey ay khayr yihiinna khayr bay noqonaysaa wanaagsanta tusaale waxa u ah xadiidkii imaamu tirmidi iyo imaam axmed iyo wariyaan waa xadiid saxiix ah xadiidkii can abi kabshata oo waxa weye macruufka ahaa sheekh albani saxiix iljaamici sagiir ku saxiixinaya saddex kun iyo labaatan iyo afar nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay afar nin nin xoolo leh laba nin oo taajiriina oo xoolo leh iyo laba nin oo aan waxba haysan markaasaan labadii nin oo taajiriinta xoolaha lahaa ayaa midi maalkiisii xoolihiisii wuxuu ku bixinayaa dariiqi ilaahay raalli ka ahaa oo wax walba wanaag uu ku samaynayaa kii kalena wuxuu ku samaynayaa dariiqii macaasida xumaan buu ku samaynayaa laba ninoo aan xoolo haysan marka labadaa ninoo hadda nina dariiqii wanaagsanaa xoolihiisii ku bixiyey ajar iyo thawaab baa loo qoraya kan dariiqa xun ku bixiyeyna wisri iyo dembi baa loo qorayaa ithm laba ninoo aan waxba haysan baa nini wuxuu tamaniyey kii wanaagsanaa allah hebel xoolihiisoo kale haddii ilaahay isiin lahaa wujuuhul khayr baan ku bixin lahaa anna nebigu wuxuu yidhi fahumaa fil ajri sawa ilaahay ajar wuxuu ku siinayaa niyadiisa wanaagsan oo tamaniyey low kaana lii maalun ha maalu fulaan ayuu yidhi low buu isticmaalay hebel maalkiisoo kale hadduu ii sugnaan lahaa anna wanaaggaasaan samayn lahaa ajar baa laga siinaya waayo khayr buu tamaniyey mid kalaa waxa uu tamaniyey oon waxba haysan kii xumaanta samaynayey buu tamaniyey wuxuu yidhi low kaana lii maalun haddii maal ilaahay isiin lahaa waxa weye la facaltu mila maa facala fulaan waxaan samayn lahaa hebel wuxuu sameeyeoo kale xumaanta iyo fisqiga iyo baktiga ayaan ku samayn lahaa fahumaa fi lwisri sawaa buu yidhi nebigu wuxuu tamaniyey ayaa dembi ku yeeshay xagga dembigana isku mid bay noqonayaan idan tamanigu oo low lagu tamaniya waayo min waxay noqotaa xuruufta tamanigay ka mid noqotaa sidaa daraaddeed waxa weeye fatxulbaariga markuu sharaxayo xaafid ibnu xajar baabu tamani ayuu lowda waa sharxaa waa ku keenaa marka wixii lagu tamaniyo ayay markaa ku xirmaysaa haddaa wanaag tamaniyed iyo haddaa shar tamaniyedba xukumka aad tamaniday bay qaadanaysaa waa midda afraad alwajhu raabic waxa uu yidhi shiikhu waa in loo isticmaalo alixtijaaj fi lqadar cala almacsiya qadarka in loo daliishado macaasida macsi buu qofkii ku dhex jiraa shirki buu ku dhex jiraa bidcuu ku dhex jiraa markaasuu wuxuu leeyahay qadar buu daliishanaya ilaahay baa ii qadaray oo haddaan ilaahay ii qadarin saa ma noqdeen waa sidii mushrikiinta waxay yidhaahdeen low shaaa low shaaa araxmaanu maa cabadnaahum low bay isticmaaleen waxay yidhahdeen sanamyadan ilaahay hadduuna qadarin annagu maanu caabudeen ha low shaaa allaahu waxa weeye maa ashrakna ha marka haddaan ilaahay doonin oo ilaahay qadarin shirkiba maanu samaynin marka xumaantii intay sameeyeen oo bay qadartii deliishanayaan marka adiga qadarka rabbi inaad deliishatid ma aha laakiin waxaa lagaa rabaa waxa ay tahay qadarka marka la deliishanayo waxaa loo deliishadaa markii dhibaato dhacday ama wax allaah kuu qadaray ama macsidii markaa ka toobad keentid ayaa la yidhaahdaa ilaahay baa ii qadaray laakiin saasay u dhacday ha sidii xadiidkii ixtaja aadama muusa nabiyullaahi muusa ayuu nabigu inooga sheekeeyey nabiyullaahi aadam baa kulmay fi samaa ilaahay baa kulan siiyey markaasuu aadam waxa uu yidhi adigaa jannada nagaga soo saaray khad- khaladkii aa gashay ha markaasuu aadam waxa uu ku yidhi ataluumunii ma waxaad igu canaananaysaa bishayin qad kataba allaahu calay ilaahay wuxuu ii qadaray miyaad igu haysataa nebigu wuxuu yidhi faxtaja aadama muusa idan marka alixtijaaju bilqadar waxaa la deliishadaa markii ama masiiba kugu dhacdaa la yidhaahdaa qadar allahu maa shaa facal sida xadiidka inoo imaan doonta ama waxa weeye markaad ka toobad keentay xumaanta kabacdi haddii lagugu qabsado adoo ka toobad keenay ayaa la yidhahdaa ilaahay baa ii qadaray waana ka toobad keenay maxaad igu haysata ha taas wey al asaadisa waxa weeye waa al- in loo isticmaalo eh, fi lakhbaar almaxdi khabar fi khabar almaxdi sheegid la sheegayo arrin bes oo khabar loo jeedo ee aan loo jeedin waxa weeye maaragtay ee shalaytan iyo ixtijaaj iyo midna aan loo jeedin in la isticmaalo ayaa la yidhaahdaa mathalan waxaa tidhi eh, qof baad waxaa ku tiri ardadii mid ka mid ahaa oo maqnaa ayaad waxaa ku tiri low xadarta darsa lastafadta haddaad soo haleeli lahayd oo casharka imaan lahayd faa'iidaad ka heli lahayd waa khabar mujarada ama sidii nabiguba calayhi salaatu salaam uu ku yidhi saxaabada xajatul wadaac low istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa suqtu lhadya haddii aanan eh, hadda ogaan lahaa inay arrintu saa u dhacayso waxa weye hadyiga maba soo kaxeeyeen ee sidiinoo kalean tamatuc samayn lahaa laakiin hadda hadyigii baan soo kaxeeyo tamatuc iima banaana calaa kulli xaal marka lixdaa arrimood buu u qaybiyey midda ugu horeysa waa in sharciga lagaga hor yimaada ma banaana qadarta in lagaga hor yimaada ma banaana in tamani eh, waxa weeye shalaytan loo isticmaala ma banaana in waxa weeye loo deliishado qadarka oo ixtijaaj laga dhigta ma banaana ee ee keliya waxaa bannaan markay tahay tamani oo khayr la tamaniyayo iyo markii khabar maxdiya laga hadlayo ayay low bannaan tahay intaa marka waxaan uga gudbaynaa tacriifta uu shiikhu ku tacriifiyey kelimatu low laba aayadood buu shiikhu keenay labaduba waa fi suurati ali cimraan waxa uu yidhi markuu yidhi baabu maa jaa fi lowi wa qowli illahi tacaala ay macnaa qowli illahi tacaala low kaana lana min alamri shayun maa qutilnaa haahuna waxa weeye waa aayaddii dheerayd maalintii uxud ka sheekeynaysay qaswatu uxud markii dagaalkii dhacay oo la dagaalamay kabacdii guushii ay arkeen muslimiintii waatay khalad ka dhacay oo raggii rumaadda ahaa ay ka soo tageen meeshii waa tii markaa laga gacan sarreeyey oo waxa weeye saxaabo badan ay shahiideen ilaahay markaa wuxuu soo dejiyey waxa weye hurduu ku soo dejiyey saxaabadii uma anzala calaykum min bacdi alqami amanatan nucaasan yakhshaa daa'ifata minkum intii mu'miniinta ahayd waxa ay noqdeen sidii wax hurdoonaya oo kale sida ibnu isxaaq uu wariyo oo ka wariyay eh, zubayr waxa ibnu zubayr waxa weeye nin walba waa hurdooday sidii wax lulmoonaya u kaluu noqday kabacdi marka cabsidii iyo wixii dhan waa ka baaday kuwa waa mu'miniintii kuwii kale marka waxaa la yidhi markii la yidhi uma anzala calaykum min bacdi alqami amanata nucaasa yakhshaa daa'ifata minkum wa daa'ifatum qad ahamatum anfusuhum yadunuuna billahi gayra alxaqi dana aljaahiliya yaquuluuna hal lanaa min alamri min shay qul ina alamra kulluhu lilah kuwaas waa munaafiqiintii marka waxay leeyihiin annaga arrinka waxba kuma lihin miyaa ma nebigaa iska wata taladeeda maa la qaato waa ra'sulmunaafiqiin baa saa sameeyey kabacdi ilaahay waxa uu yidhi yukhfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna lak waxay qalbiga ku qarsanayaan waxayna kuu sheegayn yaquuluuna waxay leeyihiin low kaana lanaa min alamri shay-un maa qutilnaa haahuna haddii arrinka annaga aanu wax ku yeelan lahayn halkaana kuma laayeen maxay marka low u isticmaaleen inay kaga hor yimaadaan wixii ilaahay qadaray waa mamnuuc marka ha aayaddaa marka daliil waxay u tahay inaan loo isticmaali karin kelimatu low in lagaga hor yimaado mucaarada lagu sameeyo wixii ilaahay qadaray والقضاء والقدر وإن loo hogaansamo oo aan laga hor imaan weeye aayadda labaad oo waa suurta ali cimraan iyadana shiikhu waxa uu dalisay weli qisa qaswadaasay ka hadlaysaa iyo dagaaladii uxud iyo ayay ka hadlaysa wuxuuna bilowgeedu ahaa aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina kafaruu وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وجد الله سبحانه وتعالى وحوية waxay oranayeen macnaha waa gaaloomay waa munaafiqiin waxayna oranayeen hadday annagana adeeci lahaayeen laguma laayeen halkaa aladiina qaaluu liikhwaanihim waqacaduu low adaacuuna maa qutiluu ilaahay muxuu ugu jawaabay qul fadra'uu can anfusikum almowta in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan baa layi naftiinna geeri ka celiya haa geeri kugu dhici lahayd ma celin kadhid raggan inay shahiidaan oo uxud ku dhintaan oo shahiidaan waa alqadaa waalqadar waxaan kale waa asbaab weeye ilaahay baa doortay darajo saray gaareen shuhadaa bay noqdeen wax laga shalaaya meeshii ma taal haa ma laga shalaayayo waxa weeye marka sidaa daraaddeed waxa weye iyagu waxay yidhaahdeen hadday naadheeci lahaayeen oo nala joogi lahaayeen aladiina qaaluu liikhwaanihim kuwii walaalahood ku yidhi waqacadu ay fadhiistay oo iyagana ku yidhi maaragtay fadhiistay oo ha bixinina low adaacuuna hadday annagana yeeli lahaayeen oo khilaafi lahaayeen nebi maxamed wayna raaci lahayn maa qutiluu lama dilin bay dheheen lama dileen geeridaa ka baaqan lahayd haye qul fadra'uu can anfusikum lowta in kuntum saadiqiin guryihiinna inta gashaan waxa weye geerida iska celiyaa la yidhi fadra'uu iska celiya geerida ha aayad kale walow kuntum fii buruujin mushayada haddaad xataa geli lahaydeen guryo waaweyn oo dabakhiye iyo qasriye aad geli lahaydeen qofkii geerida ilaahay u qoray oo u imaanaysaa laa maxaala kullu nafsin daa'iqat lmowt marka sidaa daraaddeed labadaba shiikhu aayoodba wuxuu u keenay low bay isticmaaleen waxayna kaga hor yimaadeen oo ku dhaliilayeen sharciga iyo wixii ilaahay qadaray ha ayay kaga hor yimaadeen marka ma bannaana marka keliya waxaa inoo bannaan low haddaan isticmaalayno inaynu wixii tamaniyo khayra u isticmaalno ama khabarulmaxdi sheegis aad sheegaysid khabar inay saas dhici lahayd macnaha saa dhacdo hadday saa dhici lahayd haddaad saa yeeli lahayd saas oo kale laakiin sida kale looma isticmaalo oo waxa weye low maaragtay shalaytada iyo waxaasoo dhan looma isticmaalo insha allahu tabaaraka watacaala marka xadiidkana gaar baan u sharaxaynaa haddii rabbi idin iyo masaa-isha intaa waxaan u gudbaynaa tacriifta iyo labada aayadood walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin